بsم الlh الرحmn الرaحيم in الحمd لlh نحmdه ونstacينه ونstغfirه ونعuud bالlh min shروur أنfusina وmin سyئaaتi أعmاalina man yهdih الlh flaa mdla lh وman yضlل flaa hadiya lh وأshهd an laa إlah ilا اllh وحdah la شhariika lh وأshهd أna mحamdا cbdh وrasulh amا bعd in sha allahu tacaala waxay ku saabsanaan doontaa kelmadeenna mowduuc cibaadatul waqti la dhihi karo waqtigan yani cibaado taagan oo ah axkaamta ku saabsan zakaatul fitriga habka qofka uu u bixiyo zakada fitrada iyo ciidda waxa ku tacalluqo maxaa yeelay ciidda iyada laftirkeeda waxay ka mid tahay waxyaabaha dii waxyaabaha shareecadu ay jideysay oo ma ahan ciiddu wax iska caadi ah oo caadiyaadka kama mid ahane waxay ka mid tahay waxyaabaha tashriicaadka ee alla uu jideeyey waxaana ku tusayay nabiga sala allahu ala ilaahi subxaanahu watacaala inuu yiri likulli ummatin jacalnaa mansakaa ummad kasta waxaan u yeelnay ciid baan u sameynay buu yihi ilaahi subxaanahu watacaala sida ibnu cabaasna uu ku fasiray aayadda likulli ummatin jacalnaa mansakan ay ciidan ciid baan u yeelnay buu yiri xadiidkii nasaa-i oo warinaya isaguna wuxuu ahaa min xadiidi anas qad abdalakum allahu laba maalmood oo ansaarta ay ciyaari jireen oy damaashaadi jireen ayaa jiri jirtay ayagoo sidaa yeelo ayuu nabiga u yimid madiine oo usoo galay marka ayaa waxa uu yidhi qad abdalakum allahu bikhayrin minhumaa labadan maalmood laba maalmood oo ka fiican buu ilaahay idinkugu bedelay yowma alfitri wa yowma aladxaa maalinta ciidulfitriga iyo ciidul adxaha ayuu idinkugu bedelay taa marka waxaan ka qaadanaynaa marka waxa ay tahay ciidaha inay tahay wax tawqiifi ah oo diimaha un laga qaato oo ummad kastana ilaahay uu ciid u yeelay annagana ilaahay inuu ciid noo sameeyey nabiguna uu yihi sala allahu alayh ali wasalam ina likulli qowmin ciidan wa haadaa ciidunaa qolo kastaa ciid bay leedahay ayuu yihi annaga tan ciideenna waayo ayuu yihi mar haddii marka qolo kastaa ciid bay leedahay uu yihi annaga mideenana uu gooni u sheegay waxay tusaysaa marka arrimaha ciidaha ku saabsan inay tahay arrin diin ah oo aan iska ahayn arrimo iska mubaaxaad iyo wax lamida aanay ahayne yacni waxaan ujeedaa arrimo aanay ahayn qofku caadiyaado iska u ka caado dhigta ma ahane waa arrin marka shareecada laga qaato ciid ma samaysan karno ilaa midda allah subxaanahu watacaala uu noo sameeye ma ahane wixii alla uu noo rugseeyey iyo habkii inaan u ciidno oo ugu talagalay sharciga waafaqsanaydna inaan u ciidno maahani si kale kuma imaan karto ayb marka ciidda waxaa kasoo horeyso marka axkaamu sadaqati lfitri ciidlfi- yani ciiddaa ka hor waxaa la bixiyaa sadaqatu lfitri ama zakaatu lfitri iyada marka axkaam bay leedahay qofkii ay ku waajibtayna waxaa waajib ku ah inuu ogaado ama uu barto sida guud ahaan nabiga uu yihi dalabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga dalabkiisa qof kastoo muslima farad ayuu ku yahay waajib ayuu ku yahay marka wixii adiga waajib kugu ah haddii aada heli karto qofku baro ama ay suurtagal kuu tahay ee adiga aadan baranina aa iska dayacdo oo adiga aa ku gabood fasho ood ka gaabiso barashadiisa wixii ka dhasho ee cibaadadaada inaysan ansixin ah adiga ayaa lagu haystaa macduurna ma ku tihin mana lagugu cudur daarayo haddiiba aa heli kartid wixii inaa barato marka sidaasay waajib u tahay waxyaabaha marka qof kastoo ay zakadii waajib ku tahay zakaatulfitrigii inuu barto waa waajib bay sidaa ugu tahay laba qeybood bay zakada u qeybsantaa zakaatulmaal zakaatulmaal ma ahan mawduuca mid aan hadda ka hadlayno waa zakaatulfitri ayb zakaatulfitri waxaa loogu magacaabay oo loogu idaafeeyey alfitr maxaa yeelay waxay waajibtaa qofku markuu soonka ka afuro qofka marka uu soonka ka afuro ayay waajibtaa xilliga aad soonka ka afureysaana waxaa weeyaan waa marka ay qoraxda dhacdo maalinta ugu dambeyso ee ramadaanka ama sagaal iyo labaatan maalmood markii la soomo habeen caawa bisha la arkay oo kale qoraxda markay caawaba dhacday fitrigii waa la galay nacam sadaqatulfitrina markaas ay waajibtay wujuubkeedu markaasuu bilowday ay waajibtay yani ayb saasaa marka waxaa loogu magac daray sadaqatu lfitri oo iyada iyo waqtiga la afuro waqtiga la afuro yacni waqtiga soonka uu dhammaaday oo cid soon dambe waajiba qofka aynan u dhinayn oo ramadaan aan u dhinayn markaasay lasoo gashaa saasaa sadaqatu lfitri loogu magacaabay ayb inkastoo culamada qaarna ay yihaahdaan sadaqatu lfitri waxaa loogu magacaabay alfitru min alfitrati baa laga keenay waana habka ilaahay dadka u abuuray oo waxa wanaagsan oo qofka iyo xaq aqbalitaanka iyo fidrada qofka uu ku abuuray yaa lagu ayaa loo idaafeeyey bay leeyihin marka macnaheedu sadaqatu nufuus ayaa laga wadaayo naftaa laga bixiyaa zakaatulfitriga sidii la yiraahdaba laakiin midda horea loo badan yahay markaad fiiriso waqtiga ay waajibayso iyo habka ay u waajibeysaba labadaba marka la fiiriyo xukunkeeda zakaatulfitri xukunka ay leedahay waa waajib waa wax ilaahi subxaanahu watacaala uu farad yeelay axaadiidta nabigana ku cado nabiga carabkiisa lagu farad yeelay oo bukhaari wuxuu warinayaa min xadiidi bni cumar nabiga sala allahu alayh waali wasalam inuu yiri farada rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama zakaata alfitri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin cala alcabdi walxuri waaldakari walunthaa walsagiiri walkabiir min almuslimiina wa amara biha an tu-addaa qabla khuruuji innaasi ila asalaa wuxuu yihi nabiga ibni cumar wuxuu leeyahay rasuulkii baa wuxuu farad yeelay oo dadka uu dusha u saarayo waajib oo uga dhigay zakaata alfitri fitrada zakadeeda afurka zakadiisa saacan min tamrin suus timira aw saacan min shaciirin suus oo heed ah ama masaga ah cala alcabdi walxuri waxay zakadaasi marka waajib ku tahay addoonka xorka waldakari walunthaa lab iyo dhadig wasagiiri walkabiir mid yar iyo mid weyn oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah wa amara biha waxauna amray an tu-addaa in la guto qabla khuruuji innaasi ila salaa dadka intaynan u bixin salaada ibnulmundirna arrintaa ijmaac ayuu soo guuriyey inay waajib tahay zakaatulfitriga xukunkeeda marka waa kaasaayo nabigii baaba caddeeyey sala allahu alayh waali wasalam goormay waajibaysaa marka mataa tajib waxay waajibaysaa markay qoraxda dhacdo maalinta ugu dambeysa ee ramadaanka xadiidkii soo hormarayba sida uu tilmaamayo maxaa yeelay nabigu waxauu yihi farada rasuulullahi ibnu cumar waxa uu yihi farada rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalama zakaata alfitri fitrada afurka zakadiisa qofkuna hadda waxa uu ka afuray ramadaan ee uu ramadaan u dhammaaday maalinta ugu dambeeya markay qoraxda dhacdo ramadaan dambe u dhiman ma laha marka taasay marka culimadu ay ka qaateen waana qowlu alimaam shaafici qowlkiisa jadiidka isxaaqna sida uu qabo iyo imaam axmed iyo thawri iyo aimada badankoodba ayb qaar ahlucilmiga kamidana waxay yidhaahdeen waxay waajibtaa marka waaga uu beriyo maalinta ciidda maxaa yeeley habeenkii soon yacni waqti soon maba ahanba marka qofku waa afuray waxaa la dhihi karaa subaxa ciidda maalintuu soo tooso ee uu wax cuni karo ayb marka wujuubkeeda qolada ayagu waxay dib u dhigeen maalinka ay qoraxdu ay waagu uu beriyo maalinta ciidda marka waageeda uu beriyo calaa kullin marka waxaa un loo badan yahay in markay qoraxda dhacdaba ay waajibayso sidaa daraaddeed marka waxay ku waajibay waxay ku waajibaysaa sakadani qof kasta oo dhashay qabla alciid habeen yacni marka maalinta ugu dambeysay ramadaan intaynan qoraxda dhicin ka hor qofkii dhashay isla markaana noolaaday qoraxda markay dhacday kadib waqti kamida noolaaday qoraxda markay dhacday waqti kadibana noolaaday zakaatulfitri waa ku waajibta qofkaas waana laga bixinayaa mathalan haddii cunug uu kuu dhasho qoraxda intaynan dhicin ka hor oo berrina waa ciid lagu yiraahdo cunugii berrina uu gaaray oo kale qoraxdii ay u dhacday isagoo nool ay u dhacday cunugaas madaxyada la tirinayo ku jiraa nacam maxaa yeeley waa xilligii ay zakada waajibaysay waa noolay isaga haddii ramadaanka o dhan ounan nooleynoo markay qoraxda dhacday kadib cunugaani ou dhashayna xilligii zakada ay waajibaysay ma nooleyn wax zakaa la tirin maayo mana laga rabo nacam marka waa qofku inuu noolaado xilli qoraxda ka hor iyo kadib nacam labadaa inuu isku joogo kii dhintay isaguna markii ay qoraxdu intaynan qoraxda dhicin ka hor ahnaa ramadaan ama ramadaan gudihiis qofkii dhintay ama qoraxda intaynan dhicin ka hor qofkii dhintayna laguma laha zakaatulfitri maxaa yeele waqtigii ay waajibaysa maba noolaba isaga takliif ma saarna nacam maxna laga bixin maayo marka qaybaha marka iyagu sidaasay kale yihiin yay marka ku waajibaysaa xadiidka ibnu cumar sida uu tilmaamay waxay ku waajibaysaa qofka yar iyo qofka weyn addoonka iyo xorka lab iyo dhadig intaba oo muslimiinta ka mid ah marka cunuga yarka ah iyo addoonka iyo dabcan cunuga yarka ah oo kale isaga waajib maba saarno qaangaar ma ahan ciddii marka isagu mas-uul ka ah ee biilkiisa marka uu saaran yahay ayaa sakadiisana laga rabaa oo madaxiisa marka la tirinayo qofkaasay ku laasimaysaa laakiin isaga dadka laga bixinayo ayuu ku jiraa ilmaha yaryar kale ay ku jiraan haweenta nabigu caleyhi salaatu wasalaam waa sheegay oo cala dakari wal unthaa buu yidhi dhadiga iyada qofka haweentaa cidda markaa ninka iyada markaa qabo yaa mas-uuliyaddu ay saaran tahay maadaama nafaqadeeduba isaga ay ku waajibaysa isagaa laga rabaa inuu sakadeedana ka bixiyo haddii ay laakiin iyadu mathalan aynan nin lahayn oo ay xoolo haysato waa iyadaa iska bixinaysa markaa sakadii waa la baxaysaa hadday nin leedahayna hadday doonto xoolaha haysateen isagaa laga rabaa sakada inuu ka dhiibo nacam u ka bixiyo min almuslimiinana waa shardi baa lagu xiray oo nabigu sala allahu alayh ali wasalam waxa uu yihi cala alcabdi walxuri waldakari walunthaa walsagiiri walkabiiri min almuslimiin waxaa shardiga dadka laga bixinayo inay muslimiin ay yihiin oo qofka mathalan haween nasraaniyada ama mid yahuudiyada kitaabiyada haddii uu qabo wax zakaa ka dhiibi maayo zakaatulfitri maxaa yeelay min almuslimiina ma soo gelaysa iyada wahaakada walciyaadu billah qofka hadduu mathalan aabihii hooyadiis oo kale oo beelo qaarkood ay marka gaale ay yihiinna ka bixin maayo iyaguna nacam ilmihiisana sidoo kale nacam zakadu marka sida xadiidka ibnu cumar ku sugan zakaatulfitriga sidaa ayaa marka nabigu uga kale u kala tilmaamay dadka laga rabo nacam waay waxayna ku waajibaysaa sidoo kale qofkii haysto wax isaga biilkiisa wixii uu cuni lahaa maalinta habeenka ciidda ay soo gelayso iyo maalinta ciidda wixii uu biilan lahaa qofkii haysto dheeraadna haysto intaa wax ka badanna haysto way ku waajibtay haddii uunan haysanin oo inta uu caawadaas habeenkaa cunaayo iyo maalinkaas uu ku qadaynayo keliya haddii uu haystana zaka kuma waajibin ninkaas nacam cidna cidda uu ka bixinayana damaba isagiiba kuma waajibin ciddiina cidda uu ka bixinayana ma ku waajibayso nacam haddii marka uu haysto waxa aynan dhammayn waxa uu haysto waxuu dadka oo dhan uga wada bixiyo dadka mas-uulka uu ka yahay haddaynan dhammaynna naftiisa uu ku horumarinayaa marka hore wax waa haystaa dheeraada laakiin waxa dheeraadka uu haystaaba laba kiilo oo kale ah iyo bar labada kiilo iskaga bixinayaa naftiisa uu horumarinayaa kow hadday marka wax soo haraanna wuxuu ku xijinaa xaaskiisiibuu ku xijinayaa nacam hadday wax dheeraada soo haraanna cunugiisa yarka ah ayaa ku xigo hadday wax soo haraanna markaa hooyadiis iyo aabihiis nacam aabihiibuu ka bixinayaa hooyadiibuu ka bixinayaa ilmaha waaweyn saas uu kala horumarinayaa waa hadday nafaqadu ku yar tahay wa nacam tartiibtaasaa imaamu nawowi oo u sheegay in markaa la yeelo ayb qofku marka maxaa la bixinayaa marka shayga la bixinayo zaka ahaanta loo bixinayaa maxay tahay wuxuu bixinayaa dacaam cunto ayuu dhiibayaa nacam sida xadiidka ku sugnaydba oo nabiga farada rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama zakaata alfitri saacan min dacaamin suus cunto ah ayuu yidhi waxaa la bixinayo marka waa cunto ee qiimaha cuntada lama dhiibo zakaatulfitrina lacag laguma bixiyo qofka haddii cunto cidow siiyaa aanay uunan haysaninna waa inuu zakadii marka naqliyo ee uu qof u wakiisho cunto ku bixiyo ee uu yidhaahdo zakadii waa tahay intaasoo madax weeyaan intaasoo madaxna cunto ku gad lacagtan waa lacag zakaatulfitria cunto ku gad cuntadaana markaas kadib marka qaybi oo bixi cuntada waa inuu marka sidaa ku hubsado nacam cibaadaadku marka sidii alla ugu talagalay haddaan loo sameynin shuruudaheedii iyo hadday wax dhinmaan ma ansaxayso cibaadadii nacam zakaduna ma ahan yacni shaygaanuna waa shay adiga cibaadadaada waxu tarayo oo maxaa yeeley haddii soonkaagu nuqsaani ay soo gasho zakadaani waxay kabaysaa nuqsaantii soonkaaga soo gashay oo xadiidkii nabiga watou ahaa sala allahu calayh waali wasalama duhratan lisaa'imi zakadan buu nabiga farad yeelay iyadoo duhratan lisaa'imi qofka soomani dahaaro u ah min allaqwi waalrafad hadalkii afxumadii iyo laqwigii uu ku hadlay ayay ka nadiifinaysaa nacam marka qofka waxaa laga rabaa maadaama waxaan cibaado ay yihiin oo ay anfacaysa isaga miisaankiisa aakhiro ou ka helaayo waa inuu daryeel gaara uu siiyo ee ma ahani iga tuur inuu ka daayo walidaalika dadku waay waaan waxaa loo badan yahay waxaan iga tuur oo kale nacam oo qofkii maalinta ugu dambeyso salaadii markii la tukaday ciidda nin lacag gacmaha ku wada ayaad arkaysaa markaasuu iga bix un meel un ku rid nacam war sadaqadii waqtigeedi waa la dhaaf meel un iskaga tuur nacam de waxaan meel iskaga tuur ma ahana ilaah in laga cabsado oo waxaa weeyaan aan meel iskaga tuur laga dhigina say ahayd in loo guto waa haddii aakhira wax lagu rabo nacam haddaan aakhiro wax lagu rabin oo caado ay kaa tahayna aday marka qofka isagaa markaas waxaa weeyaan wax ka ansaxayaa ma laha nacam qiimaha marka nebigu waa ka leexday isagoo ayagoo awoodi karo inay lacag bixiyaan ayay ka leexdeen cuntay u leexdeen macnaa marka ku jira cuntadaas aan lacagta ku jirin marka waa in macnaha marka la qaato jumhuuru ahlilcilmina saasay u badan yihiin ayb waxa uu bixinayo marka shayga uu bixinayaa marka cuntada uu bixinayaana waxaa weeyaan waa wax la quuto oo dadka meeshaas yacni marka joogo beledka uu joogo ama beledka uu ka bixinayo dadka joogo sanadka qaalibkiisa wax ay cunaan bishaas ma aha sanadka inta badan dadkaani maxay cunaan sida qaalibkaa waxay cunaan buu bixinayaa marka ayuu dhiibaya cuntada nooca uu bixinaya waa dadku waxay cunaan cuntadii marka waxay u kala qeybsantaa cunto dhexdhexaada iyo mid hooseyso iyo mid dadka aada xoolaha u haysta ay cunaan adiga inta dhexdhexaadkaa lagaa rabaa marka nacam maxaa yeeley waxaa looga qiyaas qaadanayaa kafaarada kafaaratulyamiinka marka qofka uu dhaarto toban miskiin buu quudiyaa muxuu ku quudinaya ilaahay wuxuu yihi min awsadi maa tudcimuuna ahliikum waxa ugu dhexdhexaadsan oo aada dadkiina ku quudisaan ayaad bixinaysaan macam oo aan ahayn aadna qaali u ahayn aadna aan u liidanin dhexdhexaad marka yaayaa la bixinayaa ayb oo aayaddaa marka ayay ka qaataan culmada culimada iyo masaakiintu badanaa waxay milicsadaan dadku waxay cunaan oo wuxuu isleeyahay qofka miskiinka haddaa wax haysan lahayd dadku waxay cunayaan aada cuni lahayd marka mar haddii uu milicsanayo waxaas allana ou kafaaraadku sidaas uu ku yiri min awsadi maa tudcimuuna ahliikum waxaa la bixinayo inay sidaas noqdaan ayaa wanaagsan waxa adiga qaaliban sanadka aada gurigaaga ka cunto sida qaalibka ah zakada ku bixi taas nacam zakaatulfitriga ayb amaa xadiidka inta uu sheegay shaciir iyo zabiib iyo timir iyo ayuu xadiidka sheegay iyo caanaha qallalan caano booraha iyo ayuu sheegay cuntadii markaa ay cuni jireen taasaa u badnayd ayaga nacam madiino oo kale timirtaa qaalib ka ahayd nacam marka tusaale ahaan unbaa loo sheegay ma ahane timiri zabiib iyo shaciir keliya unbaa lagu bixinaa ma ahan xadiidka macnihiisa nacam saacan min dacaam beriis baa lagu bixin karaa galley baa lagu bixin karaa waxaa lagu bixin karaa qamadi baa lagu bixin karaa digir baa lagu bixin karaa qofku waxa la cuno waxa ugu dhexdhexaadsan ayuu ku bixinayaa nacam qadarka uu bixinayo marka ayb qadarka marka uu bixinayo sidoo kale nabiguna sala allahu alayh ali wasalam markuu intaan timirta iyo waxaa sheegayo magacyadooda yani macnaheedu ma ahayn haddii aynan cuntada ay cunaan berigaas haddaynan kuwa ahaa lahayn oo ay kuwo kale ahaa lahaayeen zake ma waajibiyeen ma ahan macnuhu nacam amaa yacni miqdaarka iyo inta uu bixinayo qof kastaa wuxuu ka bixinayaa suus saac saacan min min dacaamin suusku marka waxaa weya waa afar koombo afar koombo weeyaan taqriiban nacam afarta koombo marka ama saaca saacu ahlilmadiina saacu marka waxaa weeyaan wixii suusba sharciga uu ku cadeeyo waa reer madiina suuskii ay yaqaaneen waagaas ayuu nabigu ku qadaray sala allahu alayh wali wasalam qiyaas ahaanna waxaa lagu qiyaasay laba kiilo iyo afartan garaam laba kiilo iyo afartan garaam qaarna laba kiilo iyo lix boqoloo garaam oo kale iyo bar meelahaas ay gaarsiiyaan ku dhaweeyaan ilaa saddex kiilaa la gaarsiiyaa nacam ugu dambeyn inta aan culamada aqwaashooda arkay waxaa ugu badan saddex kun oo garaam saddex kun oo garaam markaa saddex kiilo wa inta ugu badan waa intaas nacam adugu laba kiilo iyo bar qofka haddii uu bixiyo zakadii iyo weliba yacni intii waajibka ahayd waa bixiye qofkaas nacam suusku marka saacu waa kaasa waana midkii nabigu uu qadaray sala allahu alayh wali wasalam sida xadiidka ibn cumar ku sugan wixii la bixinaayey iyo qadarkii iyo qadarka la bixinaayey iyo cidda ay ku waajibtay iyo inay waajib tahay waa soo sheegnay goormaa la dhiibaa marka sakaatulfitrigu goormay waajibtaa qofka yacni waxaa weeyaan qofkii qofka ay ku waajibaysa waxaan ihi waa qof nafaqadii oo markaas habeenkaas iyo maalinkaas haysto iyo nafaqadii ciyaalkiisa dabcan yani nafaqadiisii habeenkaas iyoiyo maalinkaas qofka heli karo iyo nafaqada dadka ay waajibka ku tahay inuu nafaqeeyo yani wuxuu qiyaasayaa marka isaga nafa wuxuu cuni lahaa ilmihiisa xaaskiisa hooyadiisa iyo aabihiis haddii ay yani ayna waxba haysanin nafaqada dadka uu biilo wax ka dheeraada haddii uu haysto zakadii zakaatulfidriga waa bixinayaa dadka uu ka bixinayana waa sheegnay marka dadku qaaliban yani waxaa badan yay adiga nafaqadiisu waajib kugu tahay waxay waajib kugu tahay xaaskaaga ilmaha adiga aada dhashay waxay waajib kugu tahay hooyada iyo aabaha haddaysa waxba haysanin hadday muusiriin aynan haddii yani mucsiriin ay yihiin hooyada ay aabaha haysa waxba haysano adiga aada biisho nafaqadooda waajibay kugu tahay sidaa darteed marka waxaa weya iyagana zakadoodana waad ka bixinaysaa marka zakaatulfitrigana waad ka bixinaysaa waxaa lamid a waxyaabaha nafaqadooda ay waajibka kugu tahay xoolahaaga nacam haddaad xoolo leedahay xoolaha nafaqadooda waa waajib iyada xataa nacam waxa aada haysato haddaynan ka badnaynba adiga iyo xoolaha aada leedahay xoolihii inaad baahi ku disho ood zako ku bixiso maya nacam waal xoolaha laftirkooda nafaqada waajibaysay ku jiraan nacam waxaa lamid a ilmaha mathalan agoonta oo kale ah ee aabahood ou dhintay oo kale dad baa mas-uulka ah dabcan cidda marka sharciga uu mas-uul uga dhigay inay ilmaha nafaqeeyaan ay waajibka ku tahay waa ka bixinayaan zakadoodana iyagaa laga rabaa wahaakada ciddii adiga zakadooda nafaqadooda aynan waajib kugu ahayn sida adeerkaa oo kale abtigaa oo kale habaryartaa oo kale iyo walaalaha oo kale iyo nafaqadooda waajib kuguma ahan kuwaas oo kale zakadoodana waajib kugu noqon maysa maa haddii aada nafaqadu awal sunnay ahayd hadaad iska nafaqaysood biisho waa silatu raxim haddaad iyaga zaka ka bixisaana waa khayr nacam zakaatulfidrigooda haddaad bixiso dabertana waa khayr iyada laakiin waajib baan ka hadlaynaya wax waajib adiga markaa kugu ah ma jiraan nacam haddaa adiga biishana de biilkooda inay ka bixiyaanba waa iyaga nacam biilka aada ku biisho inay iyaga iska bixiyaan goormaa marka zakaatulfidriga la dhiibaa xadiidka ibnu cumar aan soo marnay waxaa ku sugnayd nabigu wuxuu yihi ibnu cumar wa amara biha an tu-addaa qabla khuruuji innaasi ila asalaa wuxuu amray in la guto zakaatulfidriga dadka intaynan salaada u bixin ka hor yacni salaadii ciidda inta aan la aadin ka hor in la bixiyo nacam waxaana bannaan in maalin ama laba maalmood laga hormariyo maalin iyo laba maalmood in laga sii hormariyaa way bannaan tahay xadiidkii bukhaari kusugnaa ayaa wuxuu ahaa naafic ibni cumar uu ka warinayay wa kaanuu yucduuna qabla alfitri biyowmin aw yowmeyni waxay iska bixin jireen asxaabta maalin ama laba maalmood ciidda ka hor ciidda hal maalin ama laba maalmood ka hor in layska bixiyaana way fiican tahay iyadana waana bannaan tahay laakiin ayaga zakada waa laga aruurin jiray nacam oo nin baa nebigu dad qofba unta u dira zakada yaa cuntadii baa laga soo aruurin jiray nacam markii dadka cuntada laga aruuriya meel baa marka lagu qeybin jiray marka saasaa loo qeybin jiray sida xadiidkii abi hureyre ku cadba shaydaanka markii uu u yimid asagoo zakadii xadaayo zakaatulfidri bay ahayd xadiidka saasuu tilmaamaya nacam marka haddii marka zakada qof uu kaa aruurinayo oo kale inaad sii dhiibto maalin ama laba maalmood ka hor nacam wahaakada waxaa lamid ah xaalkan oo kale zakadii meel kale loo diraayo mathalan marka meel kale loo diraayo ee xawilaadla gelayso oo qofkii kalena waqti u waqti uu cunto kusoo gado uu u baahan yahay ee uu ku bixiyo inaad waqtigaas siiso marka adiga nacam maalinta ciidda markay qoraxdii dhacdood maqasho berri waa ciid haddaad lacag dirto xagee laga diraan lacag xafiis aawey markaas aada or orod gasho nin adiga gaabiyey baa tahay nacam wixii ka yimaadeen adiga unbaa iskale marka waqtigeeda marka waxaa weya waxaa nebigu uu amray salaada marka loo baxayo intaan la tukanin ka hor maalin ama laba maalmood ka horna waa layska sii hormarin karaa a-imada qaarkood imaamu shaafici iyo wuxuu leeyahay ramadaanka o dhanba waaba lasii bixin karaa laakiin waxaa wanaagsan maadaama xikmada ku jirtaba ay u badan tahay masaakiinta in maalintaas ciidda ay yacni aanay dhibaatoonin oo aynan ka fakerin cunto iyo baryo iyee mar hadday sidaa tahay waa in ciidda loo dhaweeyo marka maalin ama laba maalmood sidaana wanaagsan marka waqtigeeduna wuxuu ku egyahay ilaa salaatulciid ayuu ku egyahay naam xadiidka abu daawuud ee sunanka kusugnaa min xadiid ibni cabaas ayb min xadiid ibni cabaas wuxuu ahaa man addaaha qabla asalaati fa hiya zakaatun maqbuula qofkii guto salaada ka hor waa zaka laga aqbalay waman addaaha bacda asalaati salaada kadib qofkii wax bixiyaana fa hiya sadaqatun min asadaqaat waa sadaqa un ou la baxay ee zaka u dhici mayso ayb xikmada marka zakaatulfidriga loo jideeyey xadiidka abu daawuud ee hadda aan akrinayna xadiid ibni cabaas ayaa tusaayo oo waxa uu yihi farada rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama zakaata alfitri nabiga wuxuu farad yeelay zakaatulfidrigii duhratan lisaa'imi min allaqwi waalrafath iyadoo yacni saa'imka qofka sooman u ah dahaaro inay u ahaato darteed mxuu maxay ka nadiifinaysaan hadalka xumaa iyo af xumadii iyo laqwigii oo ramadaanka ku dhex sameeyey wa ducmatan lilmasaakiin iyo inay quud ay noqoto masaakiinta ay u noqoto waxyaabaha loo jideeyey zakaatulfitriga iyo zakooyinka sida badanba sadaqaadka loo jideeyay guud ahaanna waxaa kamid a ama xikamka ku jiro inshiraaxu sadri sadaqada waxaa laga helaa qofka laabtiisu waa ku waasac noqonaysaa nacam alimaam ibnu lqayim zaadulmacaadka asbaabaha qalbigu inshiraaxu sadri keeno waxyaabaha qofka laabtiisu inay diinta u waasac noqoto qofku yacni cuqdad iyo waxa noocaas oo kalea oo ka marnaado waxyaabaha yacni inshiraaxu sadriga keeno waxyaabo badan baa kamida buu yihi wuxuu sheegay tawxiidka keeno oo qofka muwaxidka waa ka deganaan badan yahay xagga qalbiga qofka kale dadku yacni waxaa weeyaan gaalada iyo muslimiinta isku mid ma aha muslimiinta laftirkooda qofka uu tawxiidka ku xoogan yahay iyo qof qofka tawxiidkiisa uu labaclabaca uu yahay isku mid ma ahan oo waxaad arkaysaa yacni dhinaca sabarka iyo dhinaca yacni iyo dhinaca yacni adkeysiga iyo dhinaca xasiloonida deganaanta qofka muwaxidka waa ku badan oo aada ugu yani xasiloonidiisu waa badan tahay ayb amaa qofka aan muwaxidka ahayn waa iska yacni waxaa weya waxyar hadday ku dhacaan walbahaar iyo walwal iyo adkaysi la-aan iyo inuu waxaa laga yaabaa ishabaaro ama uu isdilaba hay xadiidkii nabigana waa ah tacisa cabdu dinaari tacisa cabdu dirham ilaa aakhirihi marka dambe nabiga uu yihi waidaa shiika falantaqash tacisa wantakas in ucdiya radiya wa in munica sakid haddii la siiyo waa raalli noqona haddii loo diido waa caroonayaa waidaa shiika falantaqash qof jazic oo argagax badan waay mar walbo marka laabtu waxyaaba ay la waasacanta tawxiidka kamid a shirkigana waa la cariiri cariiri bou la noqdaa qalbigu cilmiga sidoo kale cilmiga shareecada qalbiga waa waasiciyaa alinaabatu ila allah ilaahay oo loo toobad keeno dikriga qalbigu waasiciyaa alaa bidikri illahi tatma-inu lquluub ilaa markii dambe uu yihi wa minhaa waxaa kamid a asbaabahaas alixsaanu ila alkhalqi khalqiga oo loo ixsaan falo wa nafcuhum bima yumkinuhu min almaali waljaahi iyo inuu dadka anfaco wixii suurtagala inuu ku anfaco maal iyo weji iyo waxauu yihi wanafci bilbadan iyo inuu jirkiisa dadka ku anfaco maalkiisa inuu dadka ku anfaco wejigiisa inuu ku anfaco jirkiisa inuu dadka ku anfaco shaqo u qabta yani wa anwaacu lixsaani iyo ixsaanka anwaacdiisa o dhan fa ina alkariima almuxsina ashraxu nnaasi sadran qofka deeqda badan ee yani dadka u ixsaan falo waa dadka kan ugu laab waasacsan waay wa adyabuhum nafsan kan ugu naf wanaagsan waayo dadka wa anfacu wa ancamuhum qalban xagga qalbigana waa kan ugu nicmada badan waay nacam waalbakiilu aladi laysa fiihi ixsaanun adyaqu nnaasi sadran bakiilka aan dadka u ixsaan falinna dadka asaa ugu laab ciriirinimo badan wa ankaduhum cayshan xagga nolosha asaa ugu daran oo ugu nolol ciriiri badan oo dadka bukhalada iyo isku mid maaha dadka yacni wax bixiyo wa acdamuhum haman wa qaman murugtana asaa ugu murug badan dadka walidaalika zakadan waxaa naloo faray laabteen inay waasic noqoto nacam oo dadka khalqigii baa loogu ixsaan falaa nacam oo qofku inuu ogaado yacni mujtamacan uu kamid yahay inuu wax ku anfaco maal inuu ku anfaco weji inuu ku anfaco jirkiisa inuu ku anfaco wahaakada caqligiisa inuu ku anfaco dadka ee uunan noqonin nin markay dadka wax helaanba naxaaya nacam sida qofka yacni bakiilkaa saas waa nacam ayb waxaa dhibaaya dadka wanaagooda ayaa dhibo marka rasuulkuna wuxuu yihi tusaale u keenay xadiidkii bukhaariga uu keenay bakiilka iyo ninka wax bixiyaa tusaalahoodu wuxuu yahay laba nin oo gaashaan oo xabadka ugu jiro bir oo kale markastoo ninka munfiqa oo wax bixiyo wa wa waa kala fidaysaa marka ilaa marka dambe isaga dhanba ay asturtaba oo gaashaankii isagoo dhan ou asturo nacam ninka kale bakiilka mar allaale markuu wax bakiilana waa ku dhegeysaa nacam xalqadii iyo yacni birihiibaa isku dhagaayay ilaa laabtiisu ay ciriiri noqoto nabigaaba saa ku shabahay sala allahu alayh waali wasalam ayb halkaa marka waxaa ka garanaya marka sadaqatu lfitri xikmada ku jirtaa waxay tahay qofka laabtiisa maadaama uu khalqigii u ixsaan falayo u naxariisanaayo qalbigiisa inuu inshiraax uu helo sidoo kale yani waxyaabaha kale waxaa kamid a loo jideeyey masaakiintu inay quutaan ay quud ka dhigtaan maalintaas waxyaabaha kaleo loo jideeyey saddexaad waxa ay tahay qofka saa-imka ahe sooman wixii ka dhacdhacay soonkiisa dhexdiisa in lagu kabo iyada ayb marka masrafuhaa zakaatulfitriga xaggee lagu bixiyaa yaa la siiyaa marka waa baxdiga ugu dambeeya weeyaan ee zakaatulfitriga ku saabsan xaggee lagu bixiyaa zakadan waxaa la siiyaa masaakiinta masaakiinta bisbaa iskale lamid ma ahan zakaatulmaal zakaatulmaal qur-aanku wuxuu sheegay sideed baa la siiyaa inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha walmualafati quluubuhum wafi riqaabi walgaarimiina wafi sabiili illahi wabni sabiili fariidatan min allah wallahu caliyun xakiim sideedaasuu sheegay laakiin zakadan sideedaa dhan lama siiye masaakiinta unbaa la siiyaa maxaa yeelay xadiidkii ibnu cabaas ee abu daawuud wuxuu ahaa wa ducmatan lilmasaakiin nebigu masaakiinta carabaabay ee uu sheegay ayb tan kale markaad fiiriso waxaa la bixina waa waa cunto nin hadda dayn lagu leeyahayo dayni ay cuslaysay haddaad cunto maanta siiso waxay taraysa male cuntada nacam waxaa dhici karta inuu cunto haysto laakiin waxau u baahan yahay ay tahay in daynta laga bixiyo marka kaas wuxuu leeyahay zakaatulmaalka ee male zakadan zakaatulfitrigu male nacam ayb shaaficiyada iyagu marka waxay yidhahdaan sideedda sinfiyaa la siinayaa nacam nin marka nin addoono hadda la haysto ama la yidhi intaasoo lacag haddaad keento waa ku waa xor baa tahay suus galeey maxay u taraysaa nacam yani xikmada sharcigu saas ma ahan xikmatu shaaric ayb midda kale yani waxaa weeyaan wafii sabiilillahi baa ku jiray jihaadkii jihaadkii koombo yani kiilo laba kiilo badana maxay ku taraysaa nacam waxadda ay ku keenaysaa ma laha ayb mu-alafatu lquluubka yani wahaakada caamilkii zakada aruurinaya suus in wax la siiyo wax lamid a u tari maayo marka zakadaas marka inama sadaqaatu lilfuqaraa waxay ka hadlaysaa asha ku jirta assadaqaat waa tii soo sadaqadii soo horeysay lasoo sheegay waa al cahdiya ah al cahdiya-a weeyaanoo sadaqadii aayadda ka horeysa lagu sheegay unbay tilmaamaysaa waana sadaqatulmaal zakaatulmaal wa minhum man yalmizuka fi sadaqaati baa kasoo horeysa taa unbaa marka sadaqada unbay daba joogtaa aayadan sidaa darteed marka zakaatulfitri masaakiin unbaa la siinayaa miskiinku asaga wax uu quuto ma haysto cuntada asaga marka meel bay u dabooleysaa waxbay u taraysaa ahay markaas naaftaa sideeddaa lama siiyo sida xooga badan oo raajixa ah min aqwaali ahlilcilmi waa sidaas weeyaan xadiidka nabiguna uu tilmaamaya duhratan lisaa'imi can ilrafathi wallagwi wa ducmatan lilmasaakiin sida uu tilmaamaya marka waa taas ayb marka meelaha lagu bixiyaa zakaatulfidrigana waa meelahaas nacam marka axkaamta zakaatulfidriga markaan halkaa uga tagno uga baxno axkaamul ciideynkan waxyar ka taataabanayna iyadana ciidu waxay kamid tahay waxyaabaha ilaahay ummadan ugu nicmeeyey kamid tahay ummadan muslimiintana saddex ciidood bay leeyihiin ciidulfitri iyo ciidul adxaa iyo yowmuljumca oo ciidul usbuuc ah ciida usbuuca ah waana laga reebay inay ummadaha kale uga daydaan ciidaha inay uga daydaan maxaa yeelay ciidaha diin baa ku xiriirto ciid kastoy qolo kasta dhigato diin unbaa ugu laaban nacam hadday noqon lahayd yacni ciid yacni ay leeyihiin nasaaro ciid yahuudeed ciid majuus waxay doontaa noqoto nebiguna saasuu tilmaamayo ina likulli qowmin ciidan wahaada ciidunaa buu yiri qolo kastaa ciid bay leedahay annagu ciideenna waa tan marka likulli likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan oo kale marka annaga diinteenii marka inaan qaadano waa mid kale inaan aadna ma aha nabigana caleyhi salaatu wasalaam wuxuu soo galay madiine iyadoo ay maalin yowmu nayruus iyo yowmulmahrajaan laba maalmood ay aada u dabaaldegi jireen oo ummadii meel deganba laabudda ummaddu wax unbay u dabaaldegtaa wax la-aan ma aha ummad wax la-aan a ma jirto marka waxay u dabaaldegi jireen yowmulmahrajaan iyo yowmu nayruus waa ciido ay lahaan jireen furus nacam ciidan hadda laleeyahay yacni ciidu nayruuska waxaad moodaa annaga laftirkeena inay wax nooga soo bideen nacam oo ciidan dabshidka laleeyahay nacam dabkan la shidaayo oo ilmuhu ay ka boodayaan oo inta da-diisu ay jirtoo kale uu ka boodaayo kolley haddii meelaha aynan ka jirin qaarkood meelay ka jirtaa ciidaha noocaas oo kale waxaa weyan oo dabshidka iyo laleeyahay waa acyaad waxaan kasoo jeeda way nacam oo islaamkuna maaciid uu yaqaan ma ahan dabkuna wax macnoo gaara uu leeyahay ma laha nacam ayb marka laa nayruus walaa yani ciidulmahrajaan midna lama ma qabaan nacam marka nebigu markau soo galay xadiidkii anas wuxuu ahaa sunanka ku sugnaa madiine markuu yimid labada maalmood bay cayaari jireen markaasuu yihi qad abdalakum allahu bikhayrin minhumaa labadan maalmood laba maalmood oo ka khayr badan buu ilaahay idinkugu bedelay yowma alfitri wa yowma aladxaa ciidulfitriga iyo ciidul-adxaa marka shaygii wax lagu bedelay iyo kii lasoo qaatay meel islama wada geli karaa nacam mar haddii lagu yiri yani waxaa lagugu bedelay labadan yowmulfitri iyo yowm ladxaa yowm lfitri iyo yowm ladxaa ayaa la idin siiyey haddii la yiri waxaa la idinka qaaday ukaadiy ukaadiye baara la fi darsi intaan wadna xooga ukaadiye yowm lfitri iyo yowm ladxaa haddii mar bedel ahaan naloo siiyey waxa nalaga qaaday oo nalaga tuuray waa inan ka dheeraan anaga marka ma kulmi karaan bedel shaygii lagugu bedelay iyo midkii adiga lagaa bedelay meel kuma wada kulmaan taa marka waa taas iyadan waxaa kaloo nabigu sala llahu al ilaahi subxaanahu watacaala uu ku ammaanay dadka cibaad uraxmaan wuxuu ku ammaanay inay ka dheeraadaan ciidaha gaalada oo wuxuu yihi waladiina laa yashhaduuna zuura wa idaa maruu billagwi maruu kiraama hadday laqwiga soo maraan ayagoo wanaagsan oo aan laqwigaas iyo baatilkaas isku wasaqaynin bay ka gudbaan daxaaq iyo mufasiriin badan waxay ku fasireen acyaadu lmushrikiin ciidaha mushrikiinta ciidaha gaaladay ku macneeyeen marka sidaa darteed ciidaha gaalada in loo dabaaldego la weyneeyaa ma banaana bacdu lfuqahaa ibnu xajar wuxuu soo raraa fuqahada qaarkood xanafiyada inayba sheegeen ninkii ciid gaalo u dabaaldego oo qof u hadiyeeyo ukun isagoo ciiddaa weyneynaya darteed waa ku kufrinaa bay dheheen nacam oo waxyaabaha lagu gaaloobaaba lagu daray marka hadiyadaha lagu bixiyo iyo hadiyaha lag hadiyadaha lagu qaato iyo kale iyo waxyaabahaas oo dhan lagu weyneynin sababtoo waxay tahay shay baatil oo ilaa diintu meel cad ka abaartay aad qiraysaa adiga ood rumeynaysaa nacam ayb marka ciidii horta waa kuwaas acyaadu aan ciidaha aan leenahay kuwaas weeyaan nacam ciidda iyada marka waxaa laga keenay min caada yacuudu baa laga keenay ka-annahum caaduu ilayhi waa sida ayaga usoo laabtay oo kale waxaana marka loogu magac daray ciid sababtoo ah liannahu yacuudu kula sanatin bifaraxin mujadad sanad walbaa farax cusub ayuu lasoo ayay lasoo noqotaa ciiddu ayb axkaamta maalintaas waxyaabaha la sameeyo waxyaabaha ugu waaweyn waxaa kamid a salaad baa la jideeyey haddaad fiirisaana salaada xaalad kasta salaada waa naloo jideeyey marka aan faraxsan nahay la damaashaadayo iyo marka la dhibaateysan yahay salaada waa la jideeyey marka macno weyn baa salaada ku jiro abaar dadka markay ku dhacda salaadaa la jideeyey salaatul istisqaa la tukadaa cirkan markay qoraxdu madoobaata iyo dayixi salaadaa la jideeyaa marka la dabaaldegayo faraxsan nahay salaad tukadaa naliyi salaatul ciid ayaa la jideeyaa qofku markau dhinto salaadaa lagu tukadaa salaadu qofka noloshiisa waayo marka nacam wax fudud marka ma ahan marka salaad waxyaaba ugu waaweyn oo la jideeyey maalinta waxaa kamid a salaad la tukado weyaan salaadaana waqtigeedu qoraxda marka ay qadra rumxin waran intii la eg markay cirka kasoo kor marto ilaa iyo waqtu zawaalka inta udhaxaysa ayaa waqtigeedu uu yahay waxaa la sunneeyaa maalintaas qofku inuu ciidda u qubaysto xadiid baa kusoo arooray sanadkiisa oo dacfi ku jiro oo ibnu maaja uu wariyey laakiin xadiid kaloo mursala ayuu ku xoogeysamayaa oo xadiidku marka waa xasan sidaa darteed nacam oo wuxuu ahaa xadiidkaas ibnulmusayab mursalkaa wuxuu leeyahay ibnulmusayab baa wuxuu yihi sunnatu lfitri halaathun ciidulfitriga sunnadeedu waa saddex almashyu ila lmusallaa musallaha in la yimaado loo soo socdo walaklu qabla alkhuruuj intaan la bixin ka hore wax lasoo cuno waliqtisaal iyo qubaysi nacam marka mursalkan baa xadiidkan uu ku xoogeysmayaa sidoo kale qubaysku aathaar badan oo asxaabta ayuu kasoo arooray waxaa kamid a malik muwada wuxuu ku wariyey can naafic can ibni cumar kaana yaqtasilu yowma alfitri ciidulfitriga waa u qubaysan jiray qabla an yaqduwa ila lmusallaa intaanu musallaha u kallihin waxaa kamid a xadiid shaafici umka uu kusoo saaray can cali bni abi aalib zaadaan ayaa wuxuu yihi caliy bni abi aalib ayaa nin baa su-aalay waxa uu yihi qubaysko wax ka weydiiyey qaala waxa uu yihi iqtasilu kula yawmin in shitu ma qubaystaa maalin kasta buu yihi haddaan doono qaala laa buu yihi may qasab ma ahane bal ilguslu qubayska alladii huwa alguslu qubayska qubayska ah yowma aljumcati weyaan waa maalinta jumcada iyo wayowma carafa maalinta carafa iyo wayowma aladxaa wayowma alfitri marka ciidulfitriga maalinteeda waa ku daray calina waa kaa ibnu cabdilbarna istidkaarka wuxuu xikaayooday imaamu nawowi iyo ijmaac ayay xikaayoodeen qubaysku inuu sunno yahay maalintaan la qubaysto waxaa la sunneeyaa maalintaas qofku inuu isqurxiyo dhar qurxsan ou gashto oo bukhaariga ayaa wuxuu baabaystay saxiixiisa kitaabu lciideyn baabun fi lciideyni watajamuli fiihi ciideynka wuxuu kusoo arooray ee isqurxinta laysu qurxiyo xadiidkii cumar ibn cumar buu keenay ibn cumar baa wuxuu yidhi akhada cumaru jubbatan min istabraq cumar baa wuxuu soo qaaday jubbad xariir ah tubaacu fi suuq oo suuqa lagu iibinayo fa akhadahaa waa soo qaaday fa ataa biha rasuul llahi sal l ly slam nabiga ayuu u keenay faqaala yaa rasuula allah ibtac haadihi rasuulka ilaahi tan gada buu yihi tajamal biha lilciidi ciidda iskugu qurxi buu yihi maradan gada ee ciidda iskugu qurxi walwufuud iyo kolka aada wufuudda qaabilaysid faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam inamaa haadihi libaasu man laa khalaaqa lahu dharkan maradan xariir maadaama ay tahay waa qof aan nasiib lahayn dharkiisa waayii aakhira aan nasiib ku lahayn marka shaahidku waxa ay tahay dharkan qaado ee isku qurxi markuu yihi nebiga qurxinta ma diidin isqurxinta kama hor imaanin iyo dhar in laysku qurxiyo iyo ee xariir ahaanta u diiday marka maradu haddaynan xariir ahayn ee laysku qurxinaayo dharkii la reebay haddaanay ahayn laysku qurxinaayo way wanaagsan tahay dhib ma laha xadiidka marka inay sunno tahay halkaasuu bukhaarina uu kasoo qaatay ciidulfitriga inta aan lasoo bixin waxaa la sunneeyaa qofku inuu timir ou cuno dhowr xaboo timira inuu soo cuno witirna weliba uu ka dhigo bukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystay baabu lakli yowma alfitri qabla alkhuruuj maalinta ciidulfitriga intaan la bixin ka hor in wax lasoo cuno marka xadiidkii buu soo kaxiyay min xadiidi anas kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa yaqduu yowma alfitri xataa yaakula tamaraatin nabigu wuxuu ahaa inuunan soo jermaadeynin maalinta ciidulfitriga isagoon soo cunin ilaa uu ka cuno timir timiryaalo ayuu cuni jiray ayb markaasuu bukhaari wuxuu yihi waqaala muraja bnu rajaa xadathanii cubaydullaahi qaala xadathanii anas can inabiy sala allahu alayh ali wasalama wayakuluhuna witran tiro isdheer buu ku cunayay xaafidku marka wuxuu yihi xikmada ku jirta culimmadu waxay ku sheegeen buu yihi in la cuno qabla salaa si aan loogu malaynin ramadaan in weli lagu jiro cibaadadii baa la kala soocaa qofkaan yacni soddon maalmood ama sagaal iyo labaatan maalmood buusan subax wax cunin afka waxba uunan gelinin subaxii marka maanta inay ka duwan tahay oo marka uu wax la cunaayo oo ciiddii marka ay yacni maalintaan aanay ramadaan ahayn ayay tusaysaa nacam taas marka xikmada koow taas waa timir waxa looga dhigayna waxa timir looga dhigayna waxa ay tahay macaanka timirtu ay leedahay aragga iyo waxaasoo kale ayuu ayuu yani u fiican yahay saasay culimmadu ay yihaahdeen witer waxa looga dhigayna de waxaa weye nebigu inta badan witerka waa barakeysan jirayba halka shayga faqadka halka ah maxaa yeele ilaahay baa hal ah ayb saasa marka ay aimadu ay leeyihiin ayb amaa ciidul adxaada iyadu waa ka duwan taho sunnadeedu iyada waxay tahay waxbaa hore loo soo cuni jiray cibaado soon ma jirin iyada ka hor marka ciidul adxaa adoon afkaaga adoo qaba ayaa soo baxaysa waxba cunin ayaad soo jarmaadaysaa waad tukanaysaa bacda salaad ayaad marka neefkaaga udxiyadaad qalaysaa isagii baa wax ka cunay marka saasuu nabigu yeeli jiray sala allahu alayh waali wasalam marka ciidulfitriga hadda nagu soo fool leh qofku inuu gurigiisa inaanu kasoo bixin ilaa wax soo cuno timir haddaad heli kartid haddaad timir weysid culimadu waxay yidhahan wax macaan oo kale un nacan qofku inuu afka soo geliyo soo cuno nacan haddii kalena biyo u soo kabado soo cabo ayb waxyaabaha la sunneeya waxaa kamid a takbiir takbiir in la takbiirsado ciidulfitri takbiirteedu waxay bilaabataa qoraxdu markay dhacdo ayay bilaabanaysaa ilaa iyo waxay soconaysaa marka salaada la gudanayo ilaa xilliga salaada ayay soconaysaa ayb bacda guruubi shamsi bay bilaabanaysaa ilaa waqti ada isalaa sida imaamu shaaficina oo tilmaamay jumhuurtuna ay qabaan nacam qaar culimada kamidana waxay leeyiin maya ee marka salaada a subax la tukada kadib ee lasoo kallahaya ay bilaabanaysaa takbiirtu marka waxayna dhammaanaysaa marka salaada imaamku isu taago takbiirtaas waa dhamaatay iyada wax maalintii la wadaayo ma jirto ciidul adxaada waa ka duwan tahay iyada takbiiraadkeedu waxay bilowdaan yowmu carafa salaada subax bay ka bilaabanee ilaa maalinta saddex iyo tobnaad casirkeeda waa la wadaa takbiirteeda ayb afar maalmood bay marka iskaay iska daba soconaysaa taa iyada takbiiraadkan waxay u qaybsamaan mutlaq iyo muqayad bay leeyihiin takbiiraadka mutlaqa waxaa weya suuqa in lagu qaado in yacni wadooyinka lagu qaado ee gurigiisa qofka inuu ku qaado kuwana salaadahay ka dambeeyaan nacam kuwa muqayadkaana salaadaha faradka marka la tukado oo kale la takbiirsanaya nacam siiqooyinka takbiirada ay ku timidna way kala duwan yihiin oo allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu ibnu cabaas asaga waxaa ka timid uu dhihi jiray allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira allahu akbar waajalu allahu akbar walilahi alxamd ibn abi shayba saasuu warinaya ibnulmundir owsadka ayb salmaan isaguna dadka wuxuu beri jiray salmaanulfarisi siday u takbiirsadaan wuxuu dhihi jiray allahu dhaha takbiirsada waxaad tirahdaan buu dhihi jiray allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira ayb ama wuxuu dhihi jiray allahu akbar takbiiran midda dambe allahuma anta aclى waajalu min an takuna laka saaxiba aw yakuna laka walad aw yakuna laka shariiku fi lmulki aw yakuna laka waliyu min adulli wakabirhu takbiira allahuma kfir lana allahuma arxamna xaafidkuna wuxuu tilmaamay siiqooyinka takbiirta midda ugu asaxnimada badan inay tahay middan salmaan fatxiga saasuu ku sheegay nacam tan oo middan salmaan adiga tii aada ku gudataba takbiiraadku arrinkooda waa iska sahlan yahay nacam ayb asalka takbiiraadkuna waxaa weeyaan qowluhu tacaala walitukabiru llaha calaa maa hadaakum in ilaahay la weyneeyey marka maadaama la gutay cibaado dhan oo ilaahay kuu fududeeyey ayb in markaa la timaado ayb imaamu shaafici asaga waxau tilmaamay ciidu lfitriga yukabiru nnaasa nacam fi lfitri xiina tai dadka u takbiirsanayaa xiina taqiibu shams markay qoraxda iilato ay dhacdo leylat alfitri furaada yukabiru nnaasu fi lfitri xiina taqiibu shams xiina taqiibu shamsu leylat alfitri furaada wa jamaacatin fi kuli xaal ilaa imaamka uu ciidda uga soo baxo naam markuu imaamku marka usoo baxo musallaha yimaadana waa goynayaan takbiirto takbiirta ciidul adxaada aada ayay aada aakad usii tahay sunnada waxaa kamid a ciidda in musallo lagu tukado oon masaajidka lagu tukanin sunnada waxaa weya in meel musallo banaana ciidda lagu tukado oo magaalada oo dhanna meeshaas inay wada yimaadaanay ku ciidaan marka nacam haday hadday suurtoobayso waa nacam dadka magaaladadii meel laysugu geyn kara nacam degmooyinka yaryarka iyo magaalooyinka yaryar oo kale sidaasaa sunnada oo wanaagsan hadday magaaladu aada u weyn tahayna waxaa iska banaan in dhowr musallo la samaystaa dhib ma laha nacam musallaha marka nebigu saasuu yeeli jiray xadiidka abi saciida daliil oo saxiixeynka ku sugnaa bukhaari muslim ay warinaayeen kaana rasuulullahi sala allahu alayh wali wasalama yakhruju yowma alfitri wa yowma aladxaa ila almusallaa nabiga ciidul maalinta ciidulfitriga ciidul adxaada musallaha ayuu aadi jiray ayb waa haddaynan dadka dhibaynin midaasna nacam haddii meel banaan aan la aadi karin ama ay qabow tahayba oo dadku ay ku dhibaatoonayaan oo kale masaajidka in laysaga tukadaa wax baasa ma laha ibnulmundir awsadka wuxuu ku tilmaamay juska afaraad ee sabxada laba boqol konton iyo toddobo ana sunnata wuxuu sheegay sunnadu inay tahay an yakhruja annaasu ila lmusallaa dadka inay musallaha aadaan fil ciid marka fa in dacufa qowmun dad hadday ka daciifaan oynan awoodi karin inay musallaha aadaan oo banaanka ay u baxaan amara alimaamu man yusallii liman takhalafa min ahli dacfi fi lmasjid dadku waa laba dadka ducafadoon aadi karin musallaha imaamka waa inuu u sameeyaa imaam masaajidka ku tujiye ayaga nacam marka dadka tabarta daran ee taagta daranen aadi karin musallaha imaamku qof buu u sameynayaa masaajidkaana qofkaasi marka uu ku tukanayaa nacam qofkaasina wuxuu ku tukanayaa masaajidka ayuu ku tujinayaa dadka ayagana ibnulmundir sidaasuu tilmaamay sunnadu waxay tahay inuu soo luweeyo musallaha lug uu ku yimaado haddii uu yeeli karo ayb waxaa kaloo sidoo kale sugnaaday nacam waxaa kaloo la sunneeyaa iyaguna haweenka in lasoo bixiyo ilmaha in lasoo bixiyo waxo dhan in lasoo saaro xataa haweenka xaydka qabo oo aan tukanaynin in lasoo bixiyo meesha la keeno nacam oo xadiidkii saxiixeynka wuxuu ahaa min xadiidi ummi catiya amaranaa tacni nabiy sal l ly slam nabiga wuxuuna faray bay leedahay an nukrija fi lciidayni laba labada ciidood inaan soo bixino alcawaatiqa haweenka yacni haweenka yaryar ee markaa yani soo qaangaaray wadawaati alkhuduur yani haweenka gabdhaha yaryar wadawaati wadawaati alkhuduur iyo kuwa qolalka ku jiro maqbiyooyinka oon guryaha kasoo bixin kuwa maalinka in lasoo saaro ayb wa amara alxuyada an yactazilna musalla lmuslimiin kuwa xaydka qabana wuxuu amray nebigu inay ka dheeraadaan meesha lagu tukanayo marka walidaalika nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam waxay ka qeyb galayaan iyaga muslimiinta ducadooda ayay ka qeyb galayaan haween baa nabiga weydiisay waxay tiri rasuulka ilaahayow haween baa nabiga su-aashay sala allahu alayh ali wasalama waxay tiri rasuulka ilaahayow sideen yeeleynaa sideen aan ka yeelnaa bay tiri yani haddii midaan aanay jilbaab wadanin haweenku marka markay soo baxayaan waxaa la rabaa inay jilbaab ay wataan oo jilbaab la-aan ma soo bixi karaan allahna ilaahina subxaanahu watacaala wuxuu yihi yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaai lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihina haween marka ma banaano inay soo baxdo biduuni jilbaab sidaa marka haweenku ha ogaadeen marka haween baa nabiga weydiisay oo waxay tiri rasuulka ilaahay o mideen haddaynan jilbaab lahayn ka waran haddaysanba qabin ka waran markaasuu yihi litulbishaa min ti litulbishaa uktuhaa min jilbaabiha o kamaa qaala sal l slam walaasheed jilbaab kale leh ha caariyeysiiso ha siiso nacam si ay ugu timaado ciidda nacam haddii marka ay iska banaan tahay inay iska soo baxaan biduuni jilbaab iska soo baxo dhihi laha nacam xarajkaas la isu gelin laha marka nacam ilaahays hadda ummad waa u waasiciyeyba qof hadda jilbaab la-aan noqon karaaba isagoo ku jira da meelahan aan joogno hadda lama suureysa kara nacam nacam marka wuxuu yihi salaatulciid sidoo kale aadaan male iqaamana ma leh aadaan iyo iqaama midna male lixadiid ibni cabaas anahu arsala ila bni zubayr ibnu cabaas cabdullahi bni zubayr ba u cid diray cabdullahi bni zubayr ayuu u cid diray markaasu wuxuu yidhi cabdullahi bni zubayr ayuu u cid diray ibnu cabaas markaasu wuxuu yihi isagoo u sheegaayo inaysan ciiddu aysan lahayn aadaani iqaamo ayaa wuxuu yihi inahu lam yakun yu-adanu yowma alfitri maalinta ciidulfitriga looma adimi jirin wa inama alkhudba khudba unbaa la qudbeyn jiray bacda salaati salaada ka gadaale saxiix muslim waxaa ku sugan min xadiidi jaabir ibni samura wuxuu yihi sallaytu maca rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan la tukaday alciideyn ciideynkaan nabiga la tukaday hayra maratin walaa maratayn mar iyo labo wax ka badan waxaan ahayn mar iyo labo bigayri adaani walaa iqaama salaada ayaa lagu bilaabaa khudbada ka hor ibnu cabaas wuxuu yihi shahidtu shahidtu lciida maca rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam wa abi bakrin wacumara wacuhmaan radia allahu canhum fakulluhum kaanuu yusaluuna qabla alkhudba kulligood khudbada ka hor ayay salaada tukan jireen salaada iyo khudbada marka salaadaa horeyso khudbadaa dambeyso salaatulciid waa laba ragco weeyaan ragcada koowaad toddoba ayuu takbiirsanaya allahu akbarta hore aynan ku jirin takbiiratulixraam aynan ku jirin midda labaadna shan ayuu takbiirsanayaa midda lagu soo istaagayo aynan ku jirin marka toddoba toddoba oo takbiiratul ixraamka aysan ku jirin midda lagu xiranayo aynan ku jirin iyo shan midda lagu soo kacayo aysan ku jirin sidaasay leedahay marka waa kaa aathaarta ugu saxooxsan sidaasay tilmaameysaa ayb haddii uu takbiiratul ixraamka allahu akbarta hore markuu yihaahdo ayuu akrinayaa ducaa ul istiftaax sida imaamu shaafici tilmaamay allahu akbar marki uu yihaahdo subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaha gayruka ama wajahtu wajhi iyo markaas u akrinaya markau dhameeyo kadib allahu akbar allahu akbar allahu akbar toddobadii sameynaya ee markuu allahu akbar yiraahdo toddobada kale uu sameeya kadib wajahtu wajhiyada la imaan maayo sida yani badan saas wa inkastoo jiraan culimo sidaa ayay laftirkeeda dhahay dhahayaan jumhuurta iyo imaamu shaafici laakiin sidaasay qarireen ragcada koowaad wuxuu ku akrinayaa sabixisma rabbika alaclaa midda dambena hal ataaka xadiisu lgaashiya ama wuxuu ku akrinayaa ragcada koowaad qaaf ta labaadna iqtarabat isaaca xadiidkii saxiixu muslim baa caddaynaya iyadana min xadiidi abi waaqid alleyti yarxamuka allah kay ka tagta salaatulciid qofkii ay ka tagtay muxuu sameynayaa wuxuu yeelayaa marka in sida salaatulciid oo kale u tukanaa uu tukanayaa marka sida imaamku u tukaday oo kale u tukanayaa qataado ayaa sidaa laga wariyay sanad saxiixa ibnu mascuud isaga waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray ninkay ka tagtay salaatul-ciid afar ragcaha iska tukado ayb marka a-imaduna labadaa qowl unbay kala raaceen nacam marka sida xooga badanna asalka waxay tahay salaadan sidii loo tukan jiray loo tukado nacam ee afartan ragco hadda yani waxaa weeyaan sanadka ibnu mascuud looga warinayna dacfi baaba ku jira isaga laftirkiisa nacam marka qofkay dhaafteen waqtiga kadib yimaaday iyadoo la tukaday kadib dhowr waxyaabood baa u furan yihin inuu iska daayo khudbada iska dhageysto ama inuu tukado ee u tukado markaa laba ragco oo sida ciidoo kale inuu utukado ayb sidaas labadaba waa waa yeeli karaa sunnadu waxay tahay khadiibku inuu isagoo taagan khudbada u akriyo in mimber ounan ku akrinin baana fiican maxaa yeele lama tilmaamin nebiga in mimber loo qaadi jiray marka yacni uu baxaayo musallaha uu ku tukanayo in mimber loo qaaday ma cadda inkastoo ay culamada leeyihiin yani xadiidkii markuu nebiga qudbeeyey kadibna waa degay haweenkii u tegay fa nazala wadahaba ila nisaa nazala waxay caddaynaya inuu meel kora saarnaa bay dheheen marka hadduu mimber fuulana alamru fiihi saca marka ayb waxaa kaloo iyadana sidoo kale imaamka ciidda wuu soo baxa haddii marka ay dhacdo imaamku haddaanu soo bixin ciidda oonu usoo bixin oo mathalan khabarkii ciid inay beri tahay ayaa waxaa la maqlay maalintii ciidda ay noqon lahayd ee bisha la arkay habeenkeedii duhurkii kadib ayaa waxaa la maqlay maanta inay ciid tahay dadkii waxay maqleen duhur kadibay ku baraarugeen inay ciid tahayba maalintaas oo say ku dhici kartaa waxaa laga yaabaa in dadku ayna isgaarsiinin oo qof ama labo yacni ay dhacday inay bishii arkeen oo safar kusoo jiray ayaga markaasay dadkii u sheegeen bishii annaga xalay aragnay markaasaa waxaa dhacday marka see la yeelaa marka dadkii marka waxaa weyaan maalintaada soon maba jiraba ciidna ada waqtigeedii waa la dhaafay salaaddii waqtigeedii maalinta dambaa la qallaynayaa salaaddii marka maalinta dambaa laysu soo baxaya halkaasaa lagu tukanaya xadiidkii cumayr ibnu anas can cumuumatin lahu min asxaabi rasuuli illahi sal l slam ana rakban jaa-uu ila nabiyi safar ayaa nabiga u yimaadeen sala allahu alayh ali wasalama yashhaduuna anahum ra-w lhilaal safarkaas wuxuu sheegay inay bisha arkeen bilamsi shalay fa amarahu nabiga dadkii wuxuu amray an yufdiruu inay afuraan wa idaa asbaxuu hadday soo waabariistaan ay soo kacaanna wuxuu amray marka an yaqduu ilaa musallaahum musallaha inay usoo kallahaan marka maalinta dambe ayaa ciiddii la tukanayaa imaamku wuxuu akrinayaa laba khudbo sida camalka muslimiinta uu ku dureersaday oo fadhi oo u dhexeeyo imaamu nasaa-ina wuxuu baabeystay fii kitaabi lciid wuxuu ku dhex baabeystay laba khudbo oo fadhi u dhexeeya sida midda jumcada oo kale in la akriyo nacam ayb taasuu marka uu baabeystay ibnu xasmina sidaas oo kale ayaa wuxuu tilmaamaya u leeyahay camalka muslimiinta waa sidaasoo laa khilaafa fiihi khilaaf kama taagin uu leeyahay arrintaas waxaa dhici karta xadiidta iyadu kuma cadda hadda kaana yakdubu khudbatan unbaa ku cad nebiga inuu khudbo akrin jiray laba may ahayd masahal kuma cadda laakiin camalka muslimiinta mundu salaf ilaa yowmina hada laba khudba unbuu ku dureersaday marka shaadnimo iyo qofku inuu yani wax cusub la imaado iyo inuu dadka cajab geliyo iyo looma baahna waxaasoo kale nacam oo qofka uu yiraahdo waxaan hore u jirinaan aniga la imaana hadhowna uu yirah axaadiidtan ka fahmay axaadiidta dadkii kaa horeeyaa ka fahmi lahay macnahaas nacam labada khudbana marka xamdi buu ku furfuranaya sida sunada waafaqsanoo nebiga khudbooyinkiisa o dhan xamdi buu ku furfuran jiray ama alxamdu lilah ina alxamdu lilah lamida amaa yani inuu takbiiraad ku furfurto sida fuqahadu ay dhahaan allahu akbar allahu akbar iyadu waxaa weyaan sunna ma ahan hadduu sameeyana dhib ma laha laakiin sunnadu waa inuu xamdi la yimaado waxaa la sunneeyaa jidka inuu weydaarto meeshii uu markii hore ka aaday musallaha jid labaad inuu kusoo noqdo xataa dad baabuur wadato mid kale iska soo marna ayb kaagi un ha kusoo laabanin xadiidkii wuxuu ahaa idaa kaana yowma ciidin khaalafa ariiq jidka waa isweydaarin jiray nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxaa la sunneeyaa oo waxaa banaan dadka muslimiinta inay isu tahniyadeeyaan oo ciiddaas oo iskugu taaniyadeeyaan inay yidhaahdaan taqabal allahu mina waminkum naam taa iyado waxaa weya sheikhulislaam ibnu taymiya fataawaha wuxuu leeyahay ama tahni'atu yowma alciid maalinta ciidda in laysu hambaliyeeyo yaquulu bacduhum libacdin idaa laqiyahu qaarkood qaarka kale marku la kulmo inuu yihaahdo bacda salaati alciid salaada kadib taqabal allahu mina waminkum waaxaalahu allahu calayka sida inuu yihahdo wanaxwi dalika fahada qad ruwiya can daa'ifatin min asaxaaba daaifo koox asxaabta kamida laga wariyey marka waa way banaantay imaam axmed iyo keyrkiina way ruqseeyeen buu yiri nacam hadday jumco iyo ciid iswaafaqaan jumcada iyo qofkii marka waxaa u banaan in qofkii ciidda tukaday inuu jumcada iska daayo duhur iska tukado inuu jumcaystana waa u banaan tahay imaamkuna dadku inuu jumcada tujiyo waayo sababtoo ah kii aan ciidda tukanin ee jimcada laga rabay waa inuu helaa wax tujiye marka nacam ayb masaajidka layska xiri maayo nacam ayb duhurkiina marka waa la qofkii isagoo markaa ciidda tukaday ruksa wuxuu uleeya inuu duhurkii tukado nacam haddii marka jumcadii layga daayey duhurna waa layga daayey casir keliyaan u imaanaana saxiix maaha waa laga saxiixsan yahay nacam ayb maxaa yeele maalintaas jumca waajib ahayd amase waxaa waajib ahayd haddii jumcada la waayana oo jumcada macno ku dhacdayna bedelkeeda ayaa jooga maxaa yeele shan salaad baa ilaahay farad yeelay maalin afar salaad la farad yeelo ma jirto xadiidka sunanka sida uu tilmaamayo masalada xadiid yani xadiid sunanka kusugan baa tilmaamayo ayb waxaa banaan maalintaas yani dadku tawsica ilmaha inay cayaaraan dadka waaweyn laftirkooda inay cayaaraan waxyaaba markaas yani aan sharciga wax u dhibaynin ayb gabdhaha yaryarka ah gabdhaha yaryar waxaa loo rugseeyo loo baneeyey inay iska heesaan oo ay ka fogaadaan dabcan aalatulahwiga tirada badan oo muusiga iyo waxaas hadda ma ahan laakiin gurbaan iyo wax lamid oo kale inay gurbaan garaacdaan oo ay heesaan waxa ay ku heesayaanna ay tahay wax aan hadda diinta aan xaaraan ku ahayn shayga diinta haday xaaraan ku tahay mar walba waa xaaraam isaga nacan ayb waxaana taana laga daliishanayaa xadiid bukhaari ku sugnaa min xadiidi caa-isha dakala abuu bakrin abuu bakaraa soo galay oo cindii jaariyataani agteydana laba gabdhood baa joogeen bay tiri jaariyataani jaariye waa gabar yar wa ogow min jawaari ansaar ansaar gabdhahoodii yaryaraa ka mid ah tuqaniyaani way heesayeen bima mima taqaawalat ilansaar ansaar wixii ay isku yidhaahdeen yowma bucaad maalintii dagaalkaas bucaad hadaladii iyo geeraaradii ay tiriyeen ayay ku heesayeen qaalat caa-isha waxay tiri walaysataa bimuqaniyatayni fanaaniin ma aysan ahaynay tiri labadaa gabdhood nacam marka meesha waxaa ku baxay dadka ayaga hobolada ah hobolada lagu sheego ee ayagu ciidda ugu qasdo ugu talagala inay meelaha hees ku dhigaan oo yacni riwaayado iyo muusig iyo waxa ay ku sameeyaan taas yacni ciidna shaqa shuqul kuma laha ay maalin aan ciid ahaynna ma banaana nacam ninna inuu heesamaba u banaanaba iyada nacam asxaabtii rasuulka iyo yacni cid intii ka dambeysayba nin heesaya maba la aqoon jirinba nacam gabdhaha naagaha waaweyn ee qaangaaradana maya waxaa la sheegay waa gabdhaha yaryarkaa loo ruqseeyey nacam lahwiga iyo waxa loogu ruqseeyeyna waxay tahay nufuustoodan ka yani ayaa ayaa ayaan mar walba u sabri karin aan ka sabri karin nufuustooda ayaan ka sabri karin marka waxaa lagu heesaya caashaq iyo jacayl iyo yacni wax haween jirkeed la sifeeye iyo waxaas qashinkaa ma banaano taa marka yani haweenkan waay gabdhaha yaryarka waxay ku heesayeen heesihii marka heese dagaal iyo wax ku saabsan marka taa faa-iiday leedahay dadkii baa jihaadka loogu dhiirigelin karaa xabashadii marka masaajidkii nebiga iyagana markay ku ciyaarayeen warmo ayay ku ciyaarayeen marka nacam waxyaabaha marka noocyadaas oo kale ah heesahaas oo kale gabdhaha yaryarkaa ee ayagu aan shuqulkooda aan profession aan ahayn oo yacni walaysataa bimuqaniyatayni bay tiri caa-isha way u banaan tahay faqaala abuubakrin abuubakar marka wuxuu yidhi fiiri amazaamiiru shaydaani fii beyti rasuuli lah sal l slam warma mazaamiiru shaydaan shaydaan muusig muusigiisa miyaa guriga rasuulka la dhex keenay oo dhex yaallo nebigu marka ma dhihin war waxaa mizmaaru shaydaan ma ahani jooji iyo hasaa ha dhihin ma dhihine cilad kale u sheego wadalika fii yowmi ciidin bay tiri caaisha maalin ciidayna maalinta ahaydo faqaala rasuulu lah sal l ly slam yaa abaa bakrin ina likulli qowmin ciidan wahada ciiduna xukunku marka ciidou ku xiran yahay nacam hadday ciidi jirto gabdhuhuna yaryar yihiin dad fanaaniin iyo wax lamidana aynan ahayn waxay ku heesayaanna waxa gabdhahan ku heesayeen oo kale ay tahay dhib ma laha nacam axkaamta yani shuruudahan oo dhan waxaa weyan xadiidku siduu ku yimid waayo nacam heesaa la yii heesaa la yiri keliya in laga qaato ma ahan heestuna waxaa weeyaan ilaahay qur-aanku ku xarimay oo ilaahay waxa uu yihi wamin annaasi man yshtari lahw alxadiidi liyudila can sabiili illahi bigayri cilmin wayatakidaha huzuwa ibnu mascuud wuxuu dhihi jiray wallahi aladii laa ilaha illa hu ilaahan ku dhaaranayaaye waxaas ilaahay sheegaayo lahw lxadiidka inahu lqinaa heesta way ibnu mascuud waa dhaaranayaayo waa heesta ilahay wuxuu yihi wastafziz man istatacta minhum bisawtika shaydaanka dadkan duufsaa la yihi waxaad awooda ku duufso codkaaga ku duufso bisawtika bisawti lmuqani waa ninka heesaya codkiisa nacam oo qofku markuu heesaya meeqa qofuu duubsanaya waa aragtay nufuusta aan sabri karin ee iska hooseyso ama yacni dacfiga ku jiro dhan waxaa wey waa iska dabaruxayaan dadka waaweyn iyo ilmaha yani ilmaha yaryarka iyo dumarka weliba u badan walidaalika ayaga maalmahan ilmaha yaryarka waa laysaga ruqseeyo waa la siiyey iyo maalmaha aroosyada oo kale iyo muslimiinta markay guul soo hooyaan oo kale iyo wixii aan isku dhex darnay rag iyo dumarna inaan isku dhex jirin iyo dawaabidahaasay leeyihiin aayadda kalena ilaahay waxa weeyaan wuxuu yihi afa min hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuun walaa tabkuuna waantum saamiduun wa antum saamiduuna idinkoo heesaayo ibnu cabaas sida uu yihi usmud lanaa ay qani lanaa saas allugatu ximyar macnaha saas weeyaan buu yihi markaas qr nabigana wuxuu yihi layakuunana min ummati aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazif ummadeyda waxaa kamid noqon doona dad xalaashado farjiga zinadii iyo xariirta iyo heesaha muustikada kuwaas marka wuxuu ku sheegay qaar kamida in loo bedeli doono wejiyadooda daanyeera iyo doofaaro laga dhigi doono wayamsaku aakhariina minhum qiradatan wakhanaaziir xadiidka nabiga bukhaariga kusugan saas waay sal uu yiri nabig sal l slam marka dadna inaad u dirsato ma banaana adna inaad ka qaybogasho ma banaana inaad xayeysiisana ma banaana waraaqihiisa oo kalena inaad qaybiso ma banaana kulli haddaad sado dembigi dhinac baa ka gelaysaa maa dadkan yani hadda waxaa wey ramadaankii macsiyaa lagu soo dhaweynaa ciiddii macsi baa lagu soo dhaweeyaa wax kasta macsi un ayb marka kaanaha cibaadaadkii iyo shacaairtii ilaahay loogu talagalay in alla kacabsi lagu weyneeyo wax kalaa lagu weyneynayo marka waxyaabaha marka iyaga kuwayaalkaasna saasay u banaan yihiin nabigii asxaabtiisana haween iyo rag iyo dumar iskuma darin ee isla heesa ma dhihin dadka ugu daranna waxay tahay dad diin u nisbo sheeganayo oo haweenkiina dharka ka dhigayo oo rag iyo dumar wiilasha iyo gabdhaha isdhex galaan dhahayo isla heesaan nacam oo hadhowna marka la yidhaha war waxaan waa maxay nebigaaba waa kana laba gabdhood baa caaisho gurigeeda ku heesaayay kuleeyihin ma wiilalay la heesaayeen marka gabdhaha nacam maxayse ku heesaayeen waqtiguusa maxoo goorma u ahaa waxaa banaan qofku waa shaqaysan karaa maalinta ciidda tukaankiisana waa furan karaa nacam oo maalintaas camalka iyo beeca xaaraan ma aha markuu salaada soo tukada kadib qofka oo iska shaqa tegi karaa nacam waxbaas ay dhibaato ay leedahay ma jirto ciiddu marka iyadana waxyaabahan oo kale ayay maalinta maalmaha ciidda soonku waa xaaraam oo nebigu waa reebay naha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam can sawmi yowmi alfitri wanaxri wuu reebay islaamkuna hadda ciidihiisa marka waa kaa waa sheegnay ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanayna in soonkana naga aqbalo cibaadaadkan yani nagu soo foolleya ciidulfitriga iyo zakaatulfitriga iyo ciidulfitri labadaba in yani sida ay ugu haboon oo ilaahayna uu raalli ka yahay inuu ilaahayna waafajiyo aan weydiisanaynaa wabillahi towfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam